halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afar iyo tobanka bisha march sannadka laba kun sagaal iyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddobiiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socoteynaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida maxkamad ku taalla magaalada laascaanood oo qaaday dacwad gabadh aan qaangaadh ahayn oo la sheegay in guur lagu qasbay gabadhaas waa gabadhyadoo koytoo jir ah nin lagu meheriyey oo si khasaba loogu guuriyey iyadaan raalli ka ahayn oo aan qaangaadhin oo xitaa aan gaadhin xilligii ilmaha la guurin lahaa dabeedna dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyey waxaa dhacday intii la xidhxidhay in qasab guriga lagu geeyey inay carartay hargaysa laga soo qabtay
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oon toddobaadkan ku eegayno qaabciqaabeedka macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee soomaalida aniga dee arday baan ahaa ardayda dhibka badan ka mid ma ahayn laakiin qaraac ismaana moogeen haddii hadda maanta dharka layga siiyo baa mashaatigayga aan bixiyo kale waxaa laga yaabaa in lagu arko qayb ka mid ah ulihii macalinku igu dhuftay waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maraykanka oo ku biiray ilaa soddon waddan oo mamnuucay diyaaradaha nooca boing max ka ah oo ay hawadooda ka mamnuuceen dalal badan oo hore barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maamulka duulimaadyada federaaliga ee maraykanka ayaa amar ku bixiyey in si degdega loo soo dejiyo dhammaan diyauradaha boing noocyada maxka ah kadib markii ilaa iyo soddon wadan oo kale ay joojiyeen isticmaalka nooca diyaaraddaasi tallaabada lagu hakinayo duulimaadyada diyaaradaha cusub ee hawada maraykanka isticmaalaya ayaa waxay degdeg ku noqotay halka ay ka istaagneyd shirkadda boing iyo inay shaqada ka joojiso noocyada maxka arrintani waxay imaanaysaa kadib markii ay dhaceen laba diyaaradood oo max ah shirkadda boingna ay farsamaysay ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalka etoobiya ee diyaaradda ethiopian airways lix daqiiqoon kadib markii ay ka duushay magaalada adisaba ee xarunta dalka etoobiya iyadoo kusii jeeda nairobi kenya waxaana meesha ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa
shirkad aan u haysanin wax ruqsada in ay macdanta ka gurato dalka indonesiya ayaa shaqaalaheedii la sheegay inay dhulka hoostiisa ku xanibnaayeen muddo aada u dheer kadib markii dhulgo uu ku yimid iyadoo ay dowladda waddanka indonesiya dhowaanahan ku howlanayd u fiirsashada liisanada amaba ruqsadaha ay dadka ganacsatada ah ee macdanta baadha amaba qodaa ay ku baadhayaan macdantaasi amaba ay ku howlgelayaan iyadoo la eegayo arrimaha caafimaadkooda iyo weliba ammaanka wararku waxaay sheegayaan in lixdii bishan aynu ku jirna ee march godweyne uu la dumay afar iyo soddon qof oo ka mida shaqaalaha macdanta qoda islamarkaana sideed iyo toban ka midihii ay soo badbaadeen kadib markii ay gurmud u fidiyeen kooxaha gargaarka degdega ah ee gurmudka dhulka hoostiisaha ku takhasusay ee dalkaasi indonesiya dhacdo taasi la mida ayaa ka dhacday isla goobtan oo loo yaqaano waqooyiga suwalezi bishii juun ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii xilligaasi oo shirkad kale oo aan iyaduna ruqsad haysanin shaqaalaheedu ay macdan ka baadhayeen dhul halkaasi ka agdhow islamarkaana uu dhulgo ku yimid waxaana la sheegay in saddex iyo toban ka mid a dadkii macdanta qodayay ay halkaasi ku dhinteen kadib markii ay ku neef qabatoobeen dhulka hoostiisa ee ay godkaasi muddo maalmo ah ku jireen aqalka sanadka maraykanka ayaa xalay ansixiyey xeer soo afjaraya kuluglaanshaha maraykanka ee dagaalka yemen iyo taageerada ay washington siiso isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyo sacuudiga ee dagaalka ka wada yemen toddoba ka mida mudanayaasha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa taageeray mudanayaasha dimuqraadiga ee soo gudbiyey qodobkan sharciga ah waxaana taageertay konton iyo afar xubnood halka ay diideen afartan iyo lix xubnood qodobkan ayaa qodobkan oo ay ansixiyeen golaha sanadka ayaa hadda horyaala aqalka wakiilada oo lagu wado in uu cod aqlabiyad leh ku ansixin doono hase yeeshee madaxweyne trump ayaa wacad ku maray inuu codka diidmada qayaxan saari doono marka uu soo gaaro xafiiskiisa trump ayaa ku doodayeen go-aan ka bixista dagaalka yemen ee maraykanka uu xagaldaacin doono dagaalka ka dhanka argagixisada xeerkan uu ansixiyey sanadka ayaa ka dalbanaya maamulka madaxweyne trump inuu muddo soddon cishoha uga soo saaro yemen ciidamada qalabka sida ee maraykanka haddii uu ansixiyo qodobka aqalka wakiilada ayaa waxa uu noqon doonaa markii ugu horreysay taariikhda ee uu golaha sanadka adeegsado xeerkan awoodaha dagaalka ee lasoo saaray sanadkii xeerkan ayaa marka ay timaado in maraykanka uu dagaal qaado awoodaha iyo amarka dagaalgelinta ama kasoo saarista ciidamada siinaya koongareeska halka uu awooddaasi u diidayo madaxweynaha maraykanka war ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa lagu cambaareeyey go-aanka maraykanka ee ahaa hadda laga bilaabo inaanay daanta galbeed marinka qasaah ee marinka kasa iyo buuraleyda golan haitis aanay ugu yeedhi doonin dhul la haysto nabiil aburudeyna ayaa tallaabada maraykanka ugu yeedhay inay tahay sii wadista siyaasad cadaawad ku dhisan oo uu ku sheegay inuu maamulka madaxweyne trump ku wajahayo dadka falastiiniyiinta si aan waafaqsanayn qaraarka qaramada midoobay bayaan ay baahisay wakaalada wararka ee falastiin ee magaceeda loo soo gaabiyo wafa ayaa lagu sheegay in isbedelkani uu qeyb ka yahay qorshaha madaxweyne trump uu ku baabiinayo qadiyadda falastiiniyiinta waa sida qoraalkaasi loo dhigay madaxweyne trump ayaa la filaya inuu bilaha soo socda uu shaaca ka qaado qorshihiisa geedi socodka nabadda ee ku aadan israa'iil iyo falastiin inkastoo hogaanka falastiiniyiintu ay joojiyeen xidhiirkii ay la lahaayeen xukuumadda washington kadib markii madaxweyne donald trump uu sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii uu magaalada qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrintan ugu yeedhay isbeddel xagga ereybixinta ah oo keliya balse aanay ahayn isbeddel siyaasadeed
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a inu ku bilowna magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaari uu lahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda dambe baarista dowladda soomaaliya ee c i d da faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed qaraxa oo ka dhashay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa ayaa barqanimadii maanta ka dhacay nawaaxiga isgoyska shaqaalaha wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan dowladda ayaa v o a u sheegay in gaariga qarxay uu lahaa taliyaha qeybta baarista c i d korneel cumar bile hase ahaatee xilliga qaraxa uu dhacay aanu ku jirin baabuurkiisa ciidamo ka tirsan kuwa booliska ayaa gaaray goobta qaraxa ka dhacay kuwaas oo gebi ahaanba wadada xiray muddo koobanna hakadgeliyey isu socodka dadka iyo gaadiidka goobta uu qaraxu ka dhacay inkastoo markii dambe ay xaaladu caadi kusoo noqotay magaalada muqdisho waxaa inta badan ka dhaca qaraxyada lagu soo xiro gaadiid ay leeyihiin saraakiisha iyo dadka u shaqeeya hay-adaha dowladda qaraxan ayaa yimid toddobaad kadib markii qarax ka dhacay inta u dhaxaysa taaladii xaawataako iyo tiyaatarka qaranka oo u dhow xarunta madaxtooyada ay ku dhinteen in ka badan shan qof iyada oo ku dhowaad shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada dowladda ayaa wada baaritaano iyo howlgallo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha amni darro ee ka jira magaalada muqdisho seynab abukar maxamed v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ma aha wax ku cusub dhaqanka soomaalida in gabadh aada u da-yar lagu qasbo guur aanay diyaar u ahayn amaba aanay raalli ka ahayn hase ahaate ee mid ka mida dhacdooyinka ugubka ah ee ah in gabdhaha yaryar ee guurka lagu qasbaa ay sharci raadsadaan ayaa ka dhacday magaalada laascaanood maxkamadda degmada laascaanood ee gobolka sool ayaa qaaday dacwad ka dhana guur lagu qasbay gabadh yar oo aan qaangaadhin sida uu warbixintan faahfaahsan noogu hayo wariyahayaga cabdikariim cabdulaahi olol oo warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood anidhaadee weliba waxa uu waraystay agaasimaha amaba maxkamad guddoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamuud warsame aniga waa gudoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamed warsabe waxaan maanta halkan uga soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahayd la odhan jiray xaawo xaawo saaq aadan oo ahayda fartimo jirka ahayd haddaan arrintaa ka warbixiyo waxaa weeye gabadhaasi dacwada bisha afarteedii ayaa dacwadaasna soo gashay gabadhaas waa gabadh iyadoo koritoon jir ah nin lagu meheriyey oo si khasaba loogu guuriyey yadaan raalli ka ahayn oo aan qangaarin oo xitaa aan gaarin xilligii ilmaha la guurin lahaa dabeedna dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyey waxaa dhacday intii la xidhxidhay in khasab guriga lagu geeyey inay carartay hargeysa laga soo qabtay markii hore konton jir bay ahayd kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaanu samaynay waxaanu raadinay aabbaheed kii khasabka loogu guuriyey intii hooyadeed arrintaa haddii aanu ka baaraan degnay waxaanu ogaanay ee dhacday tacaddi weyn oo dhibaataa ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo saddex sana ah ay ku jirtay carar iyo canaha in xarig lagu hayo khasabayna lahayd maha ka ninkaan guurgalmayhi ninkana ma doonayo bal ka warran xilligii dacwadan laydiin keenay idinku aad qabateen xilli may ahaydna waxay ahayd bisha afarteedii bay ahayd dacwadii dacwadii yadaan sii soconba saddex iyo laatanka bishana dacwadda go-aan baanu ka gaarnay go-aankaasoo ah mid cadaalad ku dhisan oo ahaa inaanu gabadhan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaalada ku dhammaatay gabadhan da'deedu markii hore waxaad igu sheegtay guddoomiye inay ahayd koob iyo toban jir markii dambe ay da'deedu gaadhay afar iyo toban marka ma iyadaa idiin timid oo dalbatay in guurka khasabkaa laga joojiyo iyadaa soo dacwatay waxay tii maxkamadda ammaankaan aqoon meelaan u irkadana maan aqoon dad bay soo tilmaamay oo yidhi maxkamadda degmada u dacwood sidaasi arsi dacwada ugu horkantay waa gartay gabadhu markaa waxay ka cabanaysay in guur aysan raalli ka ahayn lagu khasbayey guur ayn raalli ka ahayn lagu khasbayey oo iyadoo koritoon jira guurkaas lagu meheriyey nin ayn doonayn waa weliba nin weyna dabeedna saddex sana ayaa ku jirtay carar marka laga hadlayo ninkii lagu khasbayey gabadhaas ee afar iyo toban jirka ah iyo iyadoo idiin timid iyo waalidkeed bal ka warraysada dacwaddaas u qaadeen oo aad isagana ugu yeedheen aad ugu qanciseen in gabadhan laga furayo gabadhuna aysan guurkan diyaar u ahayn
markii ninkii lagu khasbayay aan u yeedhnay aabbaheed keennay hooyadeed waxaan u sheegnay inaan sharcigu ogolayn ilmo yar oo aan qaangaadhin in canaha loo khasbo oo ilaa saddex sano tacaddi soconaya uusan sii soconayn intaa dhibtii loo geysana sharcigu raba in looga magdhabo haddeerna xaq loogu leeyahay inuu gabadha warqadeeda siiyo wuu naga aqbalay maxkamadda degmada waxay saaran tahay inay ilaaliso xuquuqda carruurta iyo hooyada aad baan u ilaalinaa dacwo kastana cadaalad baan ka gaadhnaa haddii iyadoo ku faraxsan hooyadeed iyo gabadhiba xukunkiiyo go-aanka ka soo baxay maxkamadda degmada oo ku qanacsan oo tacadiyada ka dhacay meesha oo dhibaatada ay saddex sano qabtay oo weliba inta hore ayn garanayn meel u ekatay maxkamadda ayn aqoon ayay cadaaladii ka soo baxday iyo xukunkii soo baxay bay ku qanceenay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamuud warsame oo magaalada laascaanood ugu waramayey wariyahayaga cabdikariim cabdilaahi olol
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaana toddobaadkan soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
washamsi waa erey aad caan ugu ah dugsiyada qur-aanka laga barta gaar ahaana xilliyadii hore oo dad badan ay dugsiyadaasi dhiganayeen sidoo kalena galay erey bixinta siyaasadda oo xilliga doorashada ay isticmaalaan dadka ka faalloonaya wareegga labaad marka ay musharaxiintu isku bahaystaan hadba siyaasiga ay ka soo horjeedaan ereyga washamsi haddii aannu qeexno waa marka ardayda iyo macallinka ula wada jira ay ku garaacaan ardayga dugsiga diida ama u gooya markaasi oo inta lagu xiro tiirka dhexe ee dugsiga si wada jira loo garaaco qaar badan oo ka mida dadkana dhegaysanaya ayaa jirkooda waxaa ku yaalla nabarro ama dhaawacyo ka soo gaaray garaacistii dugsiga qur-aanka waalid badanina waxay u haysteen qaarna ay weli u malaynayaan in garaacista ilmaha ee dugsiga ay qayb ka tahay waxbarashada ilmaha iyagoo qaarkoodna ku macneeya in marka usha ay ku dhacda ilmaha uu shayddaanku ka duulo sidaana qur-aanka uu ku barto waxyaabaha kale ay dadka qaarkiis aaminsanaayeen welina ay aaminsan yihiin waxaa ka mid a in macallinba macallinka uu ka kulul yahay ama ilmaha uu ka garaaco uu qur-aanka ilmaha ka baris og yahay haddaba sheekh maxamed cabdi daahir oo ka mida culummada ugu waaweyn soomaalida kuna sugan dalka britain ayaan weydiiyey halka ay ka timid in ilmaha lagu tumo ama lagu garaaco barashada qur-aanka
marka islaamku haddii ay gaadho in la edbiyo qofkii waxaa khasab ah in waxyaalo fara badan la eego waxaa ka mid ah in caruurta aan la garaaci karin ilaa ay toban sano gaadhaan waxay ka qaateen xadiidkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa muruu awlaadakum bisalaati lisabc wadribuuhum calayha licashr caruurta fara inay salaada tukadaan markay toddoba sano gaadhaan toban sano markuu gaadho hadduu tukan waayana ku garaaca macnaheeda waxa weeye bay yidhahdeen ka hor ma xamili karo mana fahmi karo waxaad u garaacayso qaarkoodna waxay leeyihiin masaladaasi ka hor nafteeda waa la garaaci karaa laakiin waa inay noqotaa wax macquul ah shardiga koowaad horta kaas weeyaan oo la iska ilaaliyo qofkii inuu u arko maarata muxuu ahaa garaaco inuu yahay end wax loo jeedo ma aha wax loo jeedo waxa weye toosin wey midda labaad oo muhiimka waxa weeyaan inaan qof kale hortiisa lagu garaacin waxyaalaha dugsiyada iyo xataa iskuullada ka dhici jira waxa weeye in ilmihii sidaa sheegaysa washamsi waduxaha lagu qaado oo la garaaco dabadeedna uu meelu istaagaba waayo garaaca waxaa uga daran ceebta dadka hortiisa lagu garaacayo xataa ilmaha ay walaalaha yihiin in lagu garaaco maaha waa in uu ogaadaa qofka in la ixtiraamayo sheekh maxamed laftiisa ayaa ka mid a dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen xilligii uu baranayay qur-aanka taasi uu la wadaago qaar badan oo naga mid cabdulaahi goomey waxa uu ka mid yahay ardayda qur-aanka ku barta soomaaliya waxa uu ka waramayaa waaye aragnimadiisii dugsiga qur-aanka xilligii uu yaraa aniga dee arday baan ahaa ardayda dhibka badan ka mid ma ahayn laakiin qaraac ismaana moogeen haddii hadda maanta dharka laiga siibo ama shaatigayga aan bixiyo kale waxaa laga yaabaa in lagu arko qeyb ka mid ah ulihii macalinku igu dhuftay si taa lamid ah waxaa jiro dee anoo muddo badan dugsiga qur-aanka igu dambeysay maalmo iyo hameeno xasuus gaara igu leh oo macalinka ama wax loo sheegay oo kabiir uu u sheegay uu igu maagay oo aniga baan garan lahaa ilaa hadda sababta laigu qaraacay iyo dembiye anigu aan lahaa laakiin habka laii qaraacay iyo jareexada lai gaarsiiyey iyo dembiga aan galay inaysan islahayn mararka qaar oo suuragal waxyaabo badanna waxaa usoo joogay tusaalooyin ah oo ay ka mid tahay macalimiintu markii qaarkood gaar ahaan ani macalin dugsigiisaan dhiganayay arday inta dhegta qabtay dhegta maroojiyey ardaygii dhegta idilaacday arday inta la qaraacay ama gabar inan ahoo oo aada u cad inta ul aan loo wadin ku dhacday isha hoosteeda ka dilaacday oo kale oo hadda maanta haddii wejigeeda ama muxuu ahayeto jirkeeda jaraaxadaas ilaa hadda ay ka muuqato inkastoo ulakac mararka qaar jaraaxooyinka qaar dadkaaysan u gaaraynin
sheekh maxamed waxa uu qabaa in garaacista aysan ahayn hanaanka ugu wanaagsan ee ilmaha lagu tarbiyeyn karo isagoo sheegay inay jiraan qaabab kale oo ka habboon oo ay isticmaali karaan waalidka iyo macalimiintuba
waad ogsoon tihiin rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynayo anas ibn malik oo toban sanadood u khidmaynayay isagoo yar loo keenay wuxuu yihi weligii ima garaacin weligiina ima canaananin weligay ma arag buuri qof iga iga iga naxariis badan macnaheedu waxa weeye haddii macalinku uu yahay macalin naxariis badan haddii uu waalidku yahay waalid naxariis badan waxaa xaqiiqo ah in uu heli karo dariiq uu ku edbiyo isaga oo aan taabanin hadda annaga masjidka aan joogno macalin ba hadda yaag fadhiya oan wareysanayey wuxuu yidhi halkan waa zero punishment corporal punishment aan isticmaal laha mama jiraan waxaana joogay ilaa toban macalin baa jooga hal qof oo saa loo taabtaa ma jiro waa gale soo maha siyaalo kale loo loo loola dhaqmaa waxaa ka mid a masalan in la tuso ilmaha in maaragtay muxuu aha loo cadhaysan yahay oo aan lala hadlin in muddo ah yani masalan inta aad soo fadhiisiiso aada markaa aad ka aamusto muddo shan mirir oo indhaha ka fiiriso ruqiya cabdicasiis waxay ka shaqaysaa soomaaliya oo ay dib ugu laabatay dhowaan iyadoo ku kortay waxna ku baratay yurub waxa ay in muddo ah ka shaqaynaysay diiwaangelinta iyo wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto dumarka iyo caruurta waxay sheegtay in ay u dulqaadan weyday xaddiga iyo mugga ay leedahay howshaasi oo ay sheegtay inay saameyn ku yeelato qof ahaan waxa ay ruqiya sharxaysaa xogaha ay ka hayso dugsiyada qur-aanka qaarkood iyo xadgudubyada mararka qaar soo gaara caruurta
runtii siday u sheegaan child development ama child psychology u sheegaan ciyaalka oo child abuse ama mataqaanaa ama ha noqoto jirka ama ha noqoto maskaxda waxay ku saameysa qofkaas noloshiisa guud ahaan markuu weynaado waxyaalaha ku dhaxwaa inuu qofkii ka lunto intimacyga qof la yeelan karay aaminadu qof aamini karay waxyaala noocaas oo badana ku saameysaa waxbarashadooda xataa iyo waxfahankooda way saameysaa qofku markuu trauma isagoo yar ka helo gacan qof lagu aaminay saa u og tahay macalimiinta dugsiga waa waxay ka mid yihiin waalid waalid saddexaad bay dhahaan marka cunugii qofkii lagu aaminay markuu ku xadgudbo waxay saameynaysaa noloshiisa guud ahaan waxbarasho relationshipka damuu yeelanayo mustaqbalkiis waxyaala badan bay runtii saameysaa sheekh maxamed ayaa isna qaba feker ku dhowkan ruqiya waxaana uu ku dardaarmayaa in macalimiinta qur-aanka dhigta la siiyo tababar ku aadan hanaanka waxbarista iyo qiimeynta caruurta ay waxbarayaan horta awalan waxaa loo baahan yahay macalimiinta inay taba tababar qaataan macalimiinta qur-aanka tababar macalinimo lama siiyo qur-aanka ma xifdisan tahay inba usoo fadhiistaa marka marka ugu horeyso waa in teacher training la siiyo qalad weeye meel waxbarasho ay ka socoto oo weliba kitaabkii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta oo dhan isku xidhahayay ee diintooda ay ku dhisnayd lagu baranayo in macalinkii aanu tababarnayn masaladaas responsibilitygeedana waxaa qaadaya waalidka dawladda meeshaa joogta maaragtay muxuu ahaa macalimiintana fahamtooda waa muhiim jiddan waxaan soo jeedinayaa maanta waxaa laga yaabaa inuu hadda ka hor qof sidaa yidhi aanu jirin macalimiinta qur-aanka dhigta waxaan soo jeedinayaa in la tababaro oo qofkii tababarkaa ka soo baxo oo keliya loo ogolaado inuu qur-aanka dhigo anigu hadda macalin baan ahay sheekhnimada waxaa iga waxaa igu horeysa anigu waxaan ahay nin loo tababaray macalinimo la falan ka baxay kadibna scotland ayaan maaragta muxuu ahaa ka sameeyey masters degree in english language teaching sheekhna waan ahay marka waxaan garanayaa baahida ay culimadu u qabaan waxbaristu inaanay ahayn keliya uun macluumaad gudbi ay loo baahan yahay inay bartaan how to educate marka ugu horeysa waa in la baraa qofkan sidax u bari lahaa macalimiin badan oo qur-aanka hadda dhiga ama dhigi jiray waxay horey usoo mareen dhaba lamida kan ay hadda ilmaha ay waxbaraan ay marsiinayaan oo ah in lagu garaaci jiray lagu ciqaabi jiray islamarkaana ay qasab ku ahayd in waxa macalinka uu rabo ay markiiba fuliyaan waana dhabaha keliya oo ay yaqaanaan in ay wax ku baraan caruurta ay iyaguna hadda waxbarayaan taasoo keeni karta in caruurta hadda waxbaranaysa laftirkooda ay u arkaan dhabaha qur-aanka lagu barto inuu yahay dhabahaasi oo kale waalidka ayaa ah kuwa ugu horeeya ee ay saaran tahay mas-uuliyadda ilmaha lagana doonaya in caruurtooda ay u raadiyaan macalimiin ku habboon in ay waxbaraan waa tan ruqiya oo mar kale sharxays ani horta tala ugu horeysa waalidka ayaan siinayaa waalidka weliba hooyada waan ka xumaynaan dha hooyada maxaa yeelay ani waxaan realityga wadankiinaan ka hadlo wayn hooyada ayaa u badan oo ka warqabta cunuga markay noqoto iskuulkiisa waxbarashadiisa dugsigiisa marka inay noqdaan dad u fiksan ciyaalkooda cunugooda inayna u ogolaanin gacan qof kale iyo mataqaanaa inay in inuu saameyn noocaas ku yeesho inuu waalid kala soo ciyaalkiisa jirkiisa maxaa la dhahaa ciyaalka haday ka dacwoodaan macalin dhegeysta ciyaalkooda aanu canaanan oo ku oran aamus waa qaldantahay sida ayaa macaan ugu hadli kartaa oo noo dhegeystaan ciyaalkooda runtii aninta ayaamihii dhow laga hadla waxa jirdil laakiin aniga waxaan sheegi karaa xataa arrimo ka baxsan jirdilka oo la dhihi karo sexual abuse xataa inay ka dhacdo dugsiyada dhexdooda laakiin qofna jecla inuu ka hadlo wayna dhacdaa haddaa hadda maantay haddaa magaalooyinka soomaaliya maatid intaasoo cases baa arkaysaa laakiin marka waxaa waalidku inuuna iyagoo odhanin nin qof baan ku aamina ciyaalkii qof kale inay ciyaalkaa la socdo goortay rawaxaan goortay yimaadaan macalinka wuxuu dhigo waxaa aada u adag in bulshada ay wax iska weydiiyaan dugsiyada qur-aanka iyo dhaqamada yaalla inta badan waalidka waxay u arkaan xaq macalinka inuu u leeyahay inuu caruurta garaaco iyadoo inta badan waalidiinta ay la saftaan macalimiinta caruurta oo la garaaco waxay culummada waaweyni sheegayaan in aysan sal ku lahayn diinta islaamka iyo barashada qur-aanka midna sheekooyinka ay culummo badani diideenna waxaa ka mid a in usha ilmaha looga nixiyo ama lagu xanuujiyo ay tahay mid shaydaanka lagula dagaalamayo ama u fududaynaysa ilmaha inuu barto kelmadda alle sheekh maxamed oo laftiisa ah macallin waxa uu sharxayaa sida ugu habboon ee caruurta loo baro qur-aanka loona tarbiyeeyo dadkii saa lagu samayn jiray waxay ku reebtay cuqdo weyn oo psychological ah oo markay weynaadeen xataa ku hadhay gaar ahaan haddii uu nabar keeno aniga hadda gacanta midigta waxaa igala yeela nabar nabarkaana macallin baa ul uu nin kale u waday oo ku dhacday faniin ka soo duulay baa midigta iga galay hadda ila ilaa yoomina haada waa iga muuqdaa markaan eegaba waxaan soo xusuustaa macallinka marka waxaa weeyaan waa in la iska ilaaliyaa marka in ilmaha sideedaba anigu waxaan ka soo horjeedaa ilmaha garaacitaankooda marka sida ugu fiicani waxaa weeyaan in ilmaha lala saaxiibo in la jeclaysiiyo qur'aankii oo marka uu suurad ka baxo oo kale masalan la siiyo abaalmarin ama ha ahaato compliment la ammaano oo kale masalan ama ha ahaato in wax yar la siiyo oo maaragta muxuu aha uu ku farxo waalidkii in loo sheego oo la yidhahdo ninkii jusbu qur-aan uu dhameeyey sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaynaa inaad saa yeesho wahaakada laakiin waxaa waxaasoo dhan la heli karaa oon maanta hoosta ka xariiqaya boqol jeer macallimiinta waa in la tababaraa caruurta ayaa la sheegaa in waxyaabo badan oo xanuun leh oo noloshooda ilmanimo soo mara ay noqoto mid qaabaysa dhaqankiisa dambe marka uu weynaado sida ay sheegaan dadka barta culunta carruurta iyo korrinshahooda maskaxeedba in la iska waraysto fayaqabkooda iyo korrinshaha carruurta maanta oo ah madaxda berrina waa mid u taalla bulshada soomaaliyeed si loo helo carruur maskax fayow oo diintooda taqaana islamarkaana aan iyana dhibaataynin carruurta ka dambaysa
aad ba umahadsantay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mid ka mid a heesaha ay qaado fanaanada farxiya afiska aynu ku wada nasan
Hey, yeah.
maxamed farxiye fiska halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegaystayaal gordhow waxaan idiin soo wadnaa barnaamijyada weydii dhakhtarka iyo dooda gaaban ha yeeshee mar kale aan idiin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka maamulka duulimadyada federaaliga ee maraykanka ayaa amar ku bixiyey in si deg dega loo soo dejiyo dhammaan diiradaha bowing noocyada maxka kadib markii ilaa iyo soddon waddan oo kale ay joojiyeen isticmaalka noocyada diyaaradahaasi tallabadan lagu hakinayo duulimadyada diyaaradaha cusub ee hawada maraykanka isticmaala ayaa waxay degdeg ku noqotay halka ay ka istaagneyd shirkadda bowing inay shaqada ka joojiso noocyada maxka arrintani waxay imaanaysaa kadib markii ay dhaceen laba diyaaradood oo maxah shirkadda bown ay samaysay wax ka yar sideed bilood tii ugu dambeysay waxay ku dhacday dalka etoobiya lix daqiiqo uun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha adisab ee xarunta dalka etoobiya iyadoo kusii jeeday magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana meesha ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarna
dad ka shaqaynayay qodista macdanta oo ka howlgelayay shirkad aan sida la sheegay ruqsad ka haysaneyn dalka indonesiya ayaa ku dhacay god weyn waxaana la sheegay in afar iyo soddon qof ay ahaayeen siddeed iyo toban ay ka badbaadeen kadib markii ay ka howlgaleen kooxaha gurmudka ee khibradda u leh dhulka hoostiisa inay dadka kasoo badbaadiyaan xilli ay dowladda waddanka indonesiya ku howlan tahay u fiirsashada dadka ka howlgelaya goobaha amaba shirkadaha macdanta ee dhulka hoostiisa macdanaha ka baadha si ay u hubiyaan caafimaadkooda badqabkooga iyo ammaanka goobaha ay ka shaqaynayaan iyadoo ay bilo uun ka hor bishii juun ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii ay sideed iyo toban qof ay ku dhinteen god laga qodayay macdanta kaasi oo ay lahaayeen shirkad aan ruqsad haysanin waxaana shilkaasi hore iyo kan dambaba ka dhaceen deegaanka loo yaqaano waqooyiga sulawesi aqalka sanadka maraykanka ayaa xalay ansixiyey xeer soo afjaraya kuluglaanshiyaha maraykanka ee dagaalka yeman iyo taageerada ay washington siiso isbahaysiga carabeed ee uu hogaamiye sacuudiga ee dagaalka ka wada yemen toddoba ka mid a mudanayaasha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa taageeray mudanayaasha dimuqraadiga ee soo gudbiyey qodobkan sharciga ah waxaana taageeray konton iyo afar xubnood halka ay diideen afartan iyo lix xubnood qodobkan ayaa ay ansixiyeen golaha sanadka ayaa waxa uu hadda horyaallaa aqalka wakiilada waxaana lagu wadaa inay cod aqlabiyad leh ku ansixin doonaan hase yeeshee madaxweyne trump ayaa wacad ku maray inuu codka in uu codka diidmada qayaxan saari doono marka uu soo gaaro xafiiskiisa trump waxa uu ku doodayaa in go-aankan ka bixista dagaalka yemen ee maraykanku uu xagaldaacin doono dagaalka ka dhanka ee argagixisada
war ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa lagu cambaareeyey go-aanka maraykanka ee ahaa in hadda laga bilaabo aanay daanta galbeed ee marinka kasa iyo buuraleyda golden heights aanay ugu yeedri doonin dhul la haysto nabiil aburudeyna ayaa tallaabada maraykanku qaaday ku sheegay inay tahay mid sii wadis ah siyaasadda colaadda ku dhisan ee sida ay qoraalka u dhigeen uu madaxweyne maamulka madaxweyne trump uu ku wajahayo dadka falastiiniyiinta taasi oo aan waafaqsanayn bay yidhahdeen qaraarka qaramada midoobay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee falastiin ee wava ayaa lagu sheegay in isbeddelkani uu qeyb ka yahay qorshaha madaxweyne trump uu ku baabi'inayo qadiyadda falastiiniyiinta
markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban magaalada beledweyn waxaa maalintii saddexaad ka xaniban gaadiidka xamuulka kuwooda badeecooyinka soo geliya ama xoolaha iyo qudaarta ka qaada magaalada ee geeya gobollada kale xanibaadan ayaa waxaa soo rogay guddiga gaadiidleyda gobolka hiiraan oo ka cabanaya lacago xaddhaaf ah oo waddada lagaga qaado haddaba ma jirtaa xal aanan go'doomin ahayn oo u furan inay qaadaan gaadiidleyda gobolka hiiraan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah maxamuud xaaji bilow oo xubin ka ah guddiga gaadiidleyda gobolka hiiraan iyo sheekhdoon faarax waare guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada matabaan hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud xaaji bilow waxaa jirto in canshuuraadkii laga qaadaya magaalada marka hore ay gaadiidleyda cabasho badan ay ka muujiyeen iyadoo tii ay taagan tahay ayaa haddana qolo kaleento hirshabeelle ah waxay dhigteen meesha la yihahda bacda isbaaro kaleento lacagihii gaadiidka dayay ay ku bateen gaadiidkii wuu shaqayn waayey guddigii gaadiidka markuu shiray maamulkii arrinta wuu gaarsiiyey in wax laga qabta ayaa laisku dayay raggii meesha dhigtay jekpointiga rag gaadiidley ayaa doonay muddo afar cashe ayay ku maqnaayeen way keeneen maamulkii hirshabeelle waxaa la doonaya inuu xaliyo nimankaasi gadooday ee meesha dhigtay jekpointiga ee ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulkii waa uu ku guul daraystay wuu xallin waayey nimankii waxay ku laabteen meeshii ay dhigteen jekpointiga markii aan dhirin bal nimankaasi hala xaliyo waxay inoogu jawaabeen inaysan waxba ka qaban karaynin laba lacagna aysanna qaban karaynin marka danta waxay nagu khasabtay inaan gaadiidkii aan iska xaraysano oo garaashida aan dhiganno waa mahadsan tahay sheekdoon sidee u aragta adiga aniga uma arko in waxante la istaajiyo ama caqabad culayskeeda leh oo dhammaan ummaddii ku nooleed hiiraan la saaro in xal ku imaanayo waxaan dhihi karaa qolada guddiga gaadileyda ama ganacsatadaba way fududaadeen wadooyin kaloo dariiqooyin la baraafurnaa taasaan u sababaynaa marka meeshaas in maaragta sidaan aan xal ku imaan karin oo maaragta culays saddex maalmood ayaa gadiidkii ka joogsada wadada maanta waxaad dareemi kartaan magaalada markaa dhex marto dad badan ayaa maaragtay ama xamaali ahaadaan ama wadooyin kale oo dariiqooyina gaadiidkaas waxa uga helaano si farsamooyin ama baqaarada ka shaqay jiray intiiba maanta waa shaqalaan haddii ay sidaa sii ahaato wadada ama ay wadada ay xireen oo xiritaankaas ay sidaa ku adkaystaan macluula imaanayso dhibaata imaanayso dhammaan ree hiiraan saamaysa maxamuud dhaqaalaha aad ku bixisaan wadada laamiga ah marka gaadiidku ay aadayaan dhinaca gobolada waqooyi bari maxaa nooga sheegi kartaa gaadiidka canshuuraadka aynu bixino oo maamulka hirshabelle aynu siino gaarigii ka baxa beledweyne ee tagadegada boosaaso kana soo laabtay beledweyne kusoo noqdo wuxuu siiyaa maamulka hirshabeelle sagaal boqol iyo soddon dollar oo lacag ah halkii mar go-an baag sii socod iyo soo socod waxaa noogu baxda sagaal boqol iyo soddon dollar gaarigii bishii afar jeer ayuu tagaa boosaaso uuna ka soo laabtaa lacagta ku baxda waa saddex kun toddoba boqol iyo labaatan dollar bishii celcelis gaadiidka laga leeyahay magaalada beledweyne oo ay leeyihiin reer beledweyne waa laba boqol oo gaari oo xamuul ah maamulka hirshabeelle bishii waxay naga xaraystaan lacag dhan toddoba boqol iyo afartan iyo afar kun oo dollar lacagtaasoo cashuurta aynu bixino wax shacabka loogu qabtana aysan jirin waad aragtaa aad isbitaalkii magaalada beledweyne dhibaatada taagan qofkii soo dhaawacma looma hayo hal cirbad oo dhiigjoojin oo lagu dira intaas lacag la-egna shacabka waa laga qaadaa marka waxaa kaloo jiro buundooyin fara badan oo kaabayaashii gaadiidka oo dunsan oo waxba laga qaban layahay waxaa kaloo jirta magaalada gudaheeda haddii roob yar uu daa bulaacday noqonaysaa meel la mara malayn dadkana lacagtii waa laga qaadaa maamulka hirshabelle lacagta way ka xarayaan lacagtaana meel la geeya ma naqaano wax oo nagula soo celiyo oo ma shacabka lagu soo celiyana ma aragno wax laga qabtayna ma aragno marka dhibaatooyinkaas anagoo qabnay haddana waxay nagu soo korodhay lacag kaleento oo laba boqol oo dollar ah waynu qaadan la-annahay culeyskaasi dhib buu nagu hayaa waxaan filayaa maamulka nagu xiga ee galmudug lacag asigana wuxuu naga qaataa afar boqol iyo siddeetan dollar oo lacag naga qaata wuxuu naga qaataa ma lix boqol iyo siddeetan dollar oo lacag ah ayadana waa caqabad kale maamulka puntland oo ugu dhul dheer oo gaalkacay ilaa boosaaso lacagta canshuuraadka aan ku bixino waa konton iyo afar dollar oo keliya marka aan sii socdo marka aan raashiin ka soo qaado dekeda boosaaso ee aan beledweyne usoo wadana waxaan kusoo maraa lacag boqol iyo konton dollar ah go-an baag waxay naga qaataan lacag laba boqol iyo afar dollar ah ayaa maamulka puntland uu naga qaadaa haddana wuu naga fiican yahay isbitaaladiisa wuu hagaajiyaa wadooyinka wuu hagaajiyaa buundooyinka wixii roobabka ama biyaha ay jibiyaan way hagaajiyaan laakiin annaga waxba wixii nagala qaado wax noogala qabta malahaba yaraatee
maxamuud waxa uu leeyahay lacagtan nala ka qaado magaalada ama dadkii gobolka laguma soo celiyo ee meelo kale ayay maraan adiga way dhici kartaa laakiin cid kasta oo maamula wax maamushaahu horta waxay wax ku qaban kartaa ama wax ku hormarisaa ama dal lagu horumari karaa waa cashuurta haddii la cilmiyeeyo maanta sidaa aan ka maqlayo dooda saaxiibkay lacaga aan maaragta madaxa geli karin uu sheegayaa laakiin markii hadda caqabadu timid in ay saa wax u caddeeyaan ay soo taxliiliyaan mayna ahayna waxay ahayd inay bulshada iyo maaragtay ganacsiga intay ka shaqaynayeen ayaga naftirkooda kaalintooda laga rabay inay ka qaataan maamulkuna maanta keliya ma shaqaynayna muddou soo shaqaynayey in ay la fariistaan wax u sheegaanoo wada hadal haddii wax hadal lagu qaba waayo oo maamulkan ka hal waayaan inay wax ka qabtaan arrintan waxa fiicneed inay u bedelaan inay ka dacwoodaan sababtoo ah maamulka ee ka arrimiya gobolka hiiraan hirshabella soo dooratay madaxda hirshabelle oo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba waxa fiicneed inay dacwada gaarsiiyaan ilaa ay heer state hadday wax ku waayaan heer federaal u gudbaan waayo maanta haddii la wada shaqeeyo shaqadu way qabsoomaysaa laakiin ninka qof haddii aad maaragtay shaqo gooniya aad iska haysatid kadibna markii caqabadu timid aad wixii meesha ka jirood adiga isku wada macaamilayseen aad maanta shaaca ka qaado micno ma samaynayso waxaa kasii adag maanta arinta taagan oo in gobolka macluul loogu baaba ay dhacdo haddii ay caqabadaas ay sii jirto marka aniga hal kale iyo wado kale in la maraa aan u arkaan ka doorbidi lahay markii la dhigi lahay sidii dowladii oo kale checkpoint ama maaragtay wax kale loo fahmi loo ayaga hata laga shaki lahaa maxamuud xaaji bilow ma mar haddii aad fahmi weyseen maamulka heer gobol xiriir ma la sameyseen maamulka hirshabelle maamulka hirshabelle waa la sameynay xiriir madaxda ugu sareyso sida madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka hase ahaatee waxaad moodaa in gobolkan aan loo soo jeedin gobolkan in loo soo jeedin oo inuu sidan u ahaado loogu talagalay cid wax ka qabanayso ilaahay abuurta ma lehin maamulku wax badan waa u dacwoonay waa jirtaa walaalkay inuu sheegay wadada xiran in dhibaato ay ku tahay magaalada beledweyne waa qasab macluul way imaanaysaa dadka waxay cunayeen dekeda boosaasa laga keenayay dekadii muqdisho haddii gaarigii uu isbixin waayey gaarigii halkaa markuu xoola ka qaado kun iyo shan boqol oo dollar ku qaadaya xaggana laba kun iyo afar boqol lagu soo raraya saddexdii kun iyo jajabkii lagu soo raray haddii gaarigii isbaaro oo keliya ay ku baxdo oo ninkii gaarigi lahaay waxba u soo hara waayaan oo haddii taayir oo ka qarx ama bir ay ka jabto uu samaysan waayey de wadanta waxay ku khasbaysaa wixiis inuu xaraysto gaadiidleydana inay wadada baabuurta ay xirtaan oo wadooyinka maaragtay gaadiidkooda aysan marin waa waxaa ku qasabtay in dadweynaha fariintan ay gaarsiiyaan dadweynahana ay arkaan culayska gaadiidley hayso iyo dhibaatada lagu hayo iyo dhibaatada degmada ka jirta inay arkaan si dadweynaha markaasi ay maamulka ula xisaabtamaan ama ay la hadlaan anaga maamulku inuuna dhegeysto waa uu diiday madaxdii ka sarreysay dhibaatadana haysta waa u sheegnay ayagana inayna dhegeystaan way diideen marka de haddii wixii arabta aad waysad sidaad huraynaa la yalaa annaga marka gaadiidkaayna oo keliyaan xaraysanay wax kaloo aan magaalada udhinna ma lahin haye sheekh doon waxaa ka dhalan kara horta waa la dareemi karaa oo haddaba indheheen wax badan ay arkaan haddii sii socotane wax badan ay ay dhibaatayni marka mas-uuliyaddaas kolley haddaan laga fikirin markii hadda caqabad ganacsatadu wax ku raadi laheyd ilaa maamulku wuu shaqaynayay waxa fiicneed inay siday hadda wadada u xireen wax ka qurux badan ay sameeyaan ay ayaguba mas-uuliyada ummadda u haayaane ayna midooda dayicin haddii haddee qoladaanu ay tiyada dayacday tan ayaguna inaynu cadibaad ugu bedelinoo wadooyin kaloo la maro miidiyaha laga hadloo kale aniga ilaa hadda ka hor maanan dhegeysan nuqulada hadda laga hadlaayana weli maanan arkinoo doodaas way saxan tahay kuma dhihi karo saaxiibkay sababta inay lacag la qaadan waan dareensanahay waana ogahay meelay ku baxaana hadda ma sababeynayno mana aqaan aniga hadda ma sababay karo balse in dhibaatadan la sameeyo inay ka door bideen waxaa ka fiicneed inay xal iyo maaragtay shirar iyo idaacadaha iyo miidiyaha ay wax mariyaan bulshadu maanta social mediaha iyo warbaahinta ay dhegeysataa marka mas-uuliyaddaas waxaa qaadahan leeyahay dadka waddada xiray
maxamed mas-uuliyadda mas-uuliyadda waxaa qaadaya maamulka hirshabelle qaadaya walaalkay wuxuu ka tirsan yahay maamulka hirshabelle wuxuuna sheegaya hadda lacagta nagala qaada meelay ku baxda inuusan ogeyn waay asigoo mas-uula siduu ogaan waay lacagta laga qaada gaadiidleyda ama canshuurta ama eraboorada lacagta laga qaada meelay ku baxda siduu ku ogaan waay cabashada hadda gaadiidley oo keliya ma taagan waxaa hadda aan maqlaya saakito qolooyinka jaadka usoo dega in ayagana canshuurta ay diideen maadaama gobolkooda aan la horumarinaynin degmadooda aan waxba laga qabanaynin cisbitaaladooda aan waxba laga qabanaynin haddii roob uu daa eraboorkaasi waxaa la aadayaa gurcera la aadayaa meel laga duula ma lahin marka maxaa lacagta lagu bixiyaa wax canshuur lagu bixiyo wax feedback oo iisoo laabanayo oo wax lagu qabanayo ma lihin walaalkeena waa maqlaysaa wuxuu leey lacagta dadka laga qaado meelay ku baxda ma aqaano ugu dambeyn marka maxaa xal u aragtaa aniga waxaan xal u arkaa in la wada hadlo wax laisku soo jijiido xal waara la gaaro magaalada annagaa iskale haddii aan magaaladeena annaga aan hagaajisano oo aan quraxsano oo wixii naga baxay aan maaragtay dadweyneen wax loogu qabto waxaan u arkaa in ay wax hagaagi karaan ilaa cid nooma maqno ceelin nooma qodno sheekdoon adiga
waa sax horta in la wada hadlaa way fiicneedoo maaragtay miiska wadahadalka laisku yimaado laakiin maanta ma ahana horta caqabadaha jira oo maaragtay wadada xiran xanimaadaha laga qaado si maaragtay beri aan layskugu aadeynin haddii dhibaata meesha ka dhacdo oo ayaga naftirkooda mas-uulidooda inaan dhinac ka dayicin markii la qaado checkpointyada ama yani mataqaanaahe gaadiidka nimankan ay joojiyeen oo bulshadaa u shaqeynayo shinxadda intaa la keeni jiray oyna ummaddu dhibaato ayna ka soo gaarin markay dhibaatadii ayagoo u dinqanaya dadka xaliyaan kabacdi wadada saxtaa waxa waaye in la arrintan la maareeyo oo maamulkana lala fariisto ilaa shacabka mas-uuliyadda ayagaa u haaya loo sheego dhibaatada meesha ka jirta sida hadda saaxiibkay uu hadalkiisa ku jirtay qofka gaariga lahoo shaqeynaya inuuna waxba helin uu sheegay haddii culayskaasu jiray ina baabuurtan mar hore laga taxadiro oo ilaa anigu waxaan arkaa maalin walba kumanaan gaari oo soo socoto imaanaysa gobolka wax soo gelinayso midda kale aniga hadda mas-uuliyad maamul ma haayo oo ma maaragtay lacagtaas iyo midna ma maanay gareyno mana ku jiro qolada maaragtay mas-uuliyaddaas hadda maanta la weydiinayo laakiin waxaan kamid ahay dadka maanta ku nool oo xagga ama siyaasadeed ama xagga maaragtay dhaqaale gobolka wax laga weydiinayo oo maaragtay ku nool oo noloshaan inay ka hadlaan xaq u leh taasaan kamid ahay xalkana dhinacayga sidaan u arko waa in ayadoon wax la qaribin oo sidii wixii u socdeen u yaaliin in xal laysla aado xalka saasaan u arkaa
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban noo soo diyaariyay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dandire
dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkana weydiya dhakhtarka waxaana marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunnada keliyaha iyo daaweyntooda waxaana dhakhtarku uga jawaabayaa su'aalo la xiriira xanuunnadaasi oo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna magacayga cabdikariim cabdulaahi axmed waaye markaan doctor cabdimajiid waxaan su-aalah nin sokor iyo keliyahana laga hayo sokorna qaba siduu isu daaweyn lahaa muxuuna iska celinaa muxuuna isticmaala waa mid midda kalena waxaa waaye haddii keliyaha qofka keliya xanuun qaba oo mashiinkeena uusan saddex ber loo beri u tagin keliyaha tubbaa ka soo baxo tubbadaas ka soo baxdaa dhagax isku gooyey ama bura isku jartay oo isku goysay waxaa dhacaya waxa loo yaqaano back pressure kaadida gadaali u laabanaysa keliyihii ku laabanaysa keliyihii marka ku laabato kaadidiina haddii aan laga dejin oon laga bixinin keliyaha oo dhimanayaan automatically way dilayaan dabcan dee jirkii wixii la rabay in laga saaro oo fluidskii la rabay in laga saaro waxaa saari lahaa keliyaha keliyihiina waa xanuunsan yihiin qofka markaas waa bararaya markaas wax walbaa usoo uraya wax walbaa usoo koraya wax walbuu malaysanaya sonkorta iyo iyo keliyaha labadooda marar qaar waxaa dhaca in qofka haddii sonkorow uu qabo kale oo diabetic uu yahay weather ama type oneka ahdo ama type twoga nuuca lala dhasho ama nuuca qofka marku dhasho kadib ku dhaca ha ahaado haddii uuna kontroolin oo laftarkiisa uusan daawadii uusan daawadii loogu talagalay iyo dhakhtar uusan la xiriirin uusan kontroolin meelaha kow ay ku dhufan kartahay sonkortaasi waxaa kamid a keliyaha waxaa ka mid a indhaha ayaa ka ah meelaha ay ku dhufato oo qofku asoo iska joogo kale inu indhabeelo waana loo indhabeela keliyihii oo kale inay jaag keliyihii ay ku dhufato soo marka waxaa xiriira ka dhexeeya calaaqa weyna ka dhexaysa haddii keliyihii laftirkooda ay xanuunsan yihin laakiin qofku sonkor uusan qabanin waxaa dhici kale hormonal disturbance inuu yimaado hormones waayo keliyuhu hormoono fara badan ay shaqooyin fara badan hormoneska ay qabtaan soo marka waxa weeye marka labadooduba waa laba iskeeni kara haddii midkan uu yaala kan kale inuu imaan karo haddii kan jirana kan kale inuu imaan karo so qofka marka dadka inta badan sonkorta qaba waxaan kula talinayaa inay ogaadaan sonkorta horta sonkorta sideedaba waa cudurka ugu fiican ee lala noolaa karo biniaadamku la noolaa karo cudurka ugu fiican lala saaxiibo weeye laakiin inagii soomaali inagiyaan garanaynin ee, waxa dhibaya iyo waxaan ka ilaalinayna ma naqaano waxaad arkaysaa nin sonkor qaba oo shaaha ugu macaan cabaya oo wax walba shukalaatadiisa cunaya wax walba damta ka ka guraya hadhowna wuxuu ku imaanaya asoo isku laalaaban ku imaan wuxuu ku leeyahay keliya ma lahan indhihii waxba ugama jeedo shabakadii oo dhan eber noqonaysa soo marka waxa weeye, haddii marka aad sonkor aad qabtaay waa inaad ogaataa sonkortaanu meelaha ay ay khatarta ay ku tahay waa xaggee kow waxa weye keliyaha indhahaaga waa number one number two waa inaad ilaashataa marka organiskan si aysan kaaga saamaynin xubnahaas qaaliga aysan kaaga saamaynin sonkorta liftirkeedii waa in aad dejisa waxa ka dhibaya oo dhan inaad ka joojisid waayo oona taqaanaa maxaa ku dhibaya waa inaad dhakhtar la xiriirtaa oo aadan adugu laftirkaaga farmasiyoosa iyo intaad tagta aadan ka cashayni oo qofkii uu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro een weliba hadeertaan yani waxyaalo fara badan oo wadankeena kusoo kordhaa jira oo maalan dhiigag saddexdii bilood oo lasoo dhaafay sonkortaadu heerka ay mareed heerka ay ahayd kuu sheegaya bedeli intaad maalin walba aad qaadi lahayd saddexdii bilood oo lasoo dhaafay kuu sheegaya dhaylina waad isku baari kartaa so haddii sonkor aad qabtaay waa inaad ogaataa sonkortaani waad la saaxiibi kartaa haddaad adugu aad iska dhagatirto ood ignor garayso oo aad tiraahdi waxaas wax jira maahane sheekadan sheeko dhaqatiirtu wadato waayo adigana waxaa dhacaysa waddada dhexdeeda oo maraya ku dhacaysa bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa salaam sheekh maxamuud Eh, doctor cabdilmajiid waxaan weydiinayaa kelyaha oo la dhaqo ama waxa loo yaqaano qasiilul kaawiga goormo ayaa loo baahdaa maxayna tahay sababka keena in kelyaha qofka maaragtay la dhaqo bismillaah een su-aal wanaagsan weeye keliyaha horta waxaan ka soo sheekaynay shaqada ay qabtaan oo ah in ay wasaq fara badan jirka ka saaraan isla markaasna ay joogteeyaan oo ay balance ku sameeyaan eh, sawaailka ama waxyaalaha fruitska ama dareeraha oo jirka soo gelaya oo cabitaanada oo cabitaanka qofka wuxuu cabay oo kale hormonis fara badan inay noo soo saaraan Een, eh, marka haddii ay dhacdo shaqooyinkaas in ay joojiyaan oo shaqadaas ay joojiyaan waxaa dhacaysa markaas waxaa ku badanaya sunti sunti ay soo saarayaan maalan yuria waxa loo yaqaano iyo creatinka iyo ammonia waxyaalo fara badan een, in ay jirkii build up ku sameeyaan oo ay ku bataan oo ziyaada ku noqdaan markay ku bataan haddii markaa aan laga saarin suntaas faraha badan aan jirka aan laga saarin waxaa dhacaya in ay meeshii awal hore xaaladdu ay taagneed keliyaha in ay ka tagto oo qofkii kooma uu galo ee, yacni miyir daboolmo een, ee, maskaxda ay gaarto oo qaybta nervous systemka ama da- dareen wa- ma- qaybta centerka guud oo laga xukumo dareen wadayaasha laga xukumo saameyn ay ku yeelato meelo fara badan oo jirka intiisii kale ay saameyn fara badan ku yeelato so marka waxa weye marka loo baahanaya in keliyaha laga dhaqaayo waa mar ayagu ay iswadi waayeen oo bamkaanu uu shaqay waayey marka waxa- markaasa waxay u baahan tahay in la dhaqo dhiqistu waa nuucee marka dhiqista laftirkeeda ayaa waxay u baahan tahay in eh, laftirkeeda si oo taxadar leh loo sameeyo maalan haddii everyday hala dhaqa la yidhaahdo keliya waa dhimanayan yani in eh, eh, qof kastoo mishin haystahi ama dhakhtar meel isbitaal kastoo mishin haystaan waa in uu joogaahi meeshaasi dhakhtar eh, nephrology ama urology oo dhakhtar oo keliyahaahi waa in uu qofkaasi dhaqistiisa uu uu maxaan kuu sheegaa uu ka warqabaa uuna ogyahay waxaa dhacda marka mararka qaar oo iatrogenic ama wax akhtaa dibiya ama waxyaala oo maalan eh, mararka qaar isbitaalaadka ka dhaco kale waxaan ognahay wadankeena eh, takhasusaadku inay aada ugu yar yihiin qofaa wuxuu qabaa maalan eh, xanuun yar oo eh, laga daawey karo oo maalan eh, prostate oo kale eh, qofkii prostata ku dhacay eh, ninkan marka ma soo baxaysa kaadidii ama waxaa dhici karta in uu jiro dhagax yar oo tubada kaadida kasoo qaada keliyaha inuu dhagax yar ku jiro ama buro so waxaa dhacaya markaas in keliyihii kaadidii back pressure uu dhaco oo kaadidii gadaal ugu laabato kelyuhuna way fiicnaan waxna ma qabin laakiin waxaa jira buro ama waxyaala hakinaya kaadidii kaadidii gadaale ugu laabanaysaa marka kelyihii dhiigaa la qaadaya waxaa laleeyahay qofkan keliyihiisa ma shaqayn maayo yuuriyadiisa iyo karyatiniinkiisa iyo mushacaarif ish waxyaalahaas hormoniskiisa waxa weye si loo waa in la dhaqaa dhaqista noocaas waxa weye midda keliyaha dilaysa weye Wi- waa inaan ogaanaa sababta keenaysaahay keliyahaanu in ay shaqay waayeen waa in aan daaweynaa sababta kooska eh, waxyaalaha sababay inaan daaweyno weye symptomatical waxyaalaha symptomska calaamadaha inaan daaweyno ma waa inaa la daaweeyaa waxa sababaya oo la ogaado Een, haddii aysan dhicin taas waxaa dhacaysa markaas in ah, labadii beri saddexdii beriba mar la dhaqo la dhaqo la dhaqo le akhiirankana keliyihii ay dhintaan oo laftirka keliya ay dhintaan raqma inuu markii horeba aysan jirin keliyuhu dhibaato aysan qabin ay sabab u ahaayeen kuwan marka in la ogaado laftirkeeda isbitaalaad fara badan hadda waxaa iska soo baxay mashiinadii la iska keenay oo lagu xirayo dadkii lagu xirayo dadkiina iskaga baaba'ayaan maca alasaf marka arrinta noocaas waxa weeye waxaana keenaya takasuska oo ku yar waddankeena oo aad iyo aad ugu yar Eh, marka in- dhaqista laftirkeeda waa waa mashaakil haddii ay si saxa waddo saxa haddaan loo marin intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkana dhakhtarka weydii ee maanta uu marti ugu ahaa dr cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo daaweyntooda intaan mar kale ku mid doono dhegaystayaal sidaa ayaa nabadgelyo
ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a dhinacii heesaha mar kale haddii aynu ku laabanno fanaaniinta cabdifitaax yare iyo ikraan caraale heestoodii milaleco ayaan idiin soo qabanaynaa
mililicada quruxdiyo inantan ma jirtaay muuqaagu waxaana mililicada quruxdiyo inantan ma jirtaay muuqaagu waxaana faxuulaheenu miranaya hawdkiyo muxuboy adoo kale marka dawaysa faxuulaheenu miranaya hawdkiyo muxuboy adoo kale marka dawaysa mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar haddii adduunyada miisaan la saaran hoy mar adaa ka soo yidhi mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar adaa ka soo weydhi muhashada dareenkii caashaqo mutaysta muqashada dareenkee caashaqo mutaysta muujada kalgacalkana aan soo noqote ikraan mayla haysa ikraan mayla haysa muujada kalgacalkana aan soo noqote degan mayla haysa ikraan mayla haysa
waa hagaag codkaasi fanaanka cabdifataax yare iyo ikraan caraale oo heestaasi ku lamaan waanu ka xunay inaanu idin dhammaystiri karin wakhtigoo nagu yar aawadeed waxa ugu dambaysay idaacadeedii galabnimo inteenu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo